الحمد لله والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا وقائدنا محمد وسلم تسليما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى kitaabkiisa casiiska wuxuu u ballan qaaday dadka muminiinta inuu arlada makansiinayo iyaguna ay ku dambayn doonaan hanashadeeda iyo ku noolaanshaheeda sanadkii labada kun iyo kowda maraykanku waxay ku duuleen dalka islaamka ah ee afghanistan iyagoo doonaya inay jirid gooyaan koox muuminada oo mujaahidada halku-dhegga maraykanku markaa kor u qaadayna wuxuu ahaa halku-dheg alla subxaanahu watacaala uu kaga waramay fircawn oo ah hoggaankoodii inuu hore u yidhi alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi isagoo ka waramay fircawn ina haa-ulaai la shirdimatun qaliiluun wa inahum lana la khaa'iduun wa inaa la jamiicun xaadiruun fircawn wuxuu ku sheegay muuse iyo dadkii raacay calayhi salaam inay ahaayeen koox yaroo farakutirisa oo ay tahay in la takooro lagana takhalluso labadii kun iyo saddexdii maraykanku waxay mar labaad ku duuleen ciraaq labadii kun iyo lixdiina ciidamada etoobiyaanka waxay kusoo duuleen soomaaliya gaaladu awoodooda waxba lamay hadhin xoog iyo xeelad af iyo adin waxaa haddaba isweydiin leh natiijadu maxay noqotay siddeed sano kadib mujaahidiinta daalibaan oo koonfurta afghanistan inteeda badan ka taliya aag hor leh oo ay ka fureen baakistaan gudaheeda meel wax yar u jirta caasimadda islaamabad hoggaankii mujaahidiinta caalamka mulla cumar sheekh usaama sheekh ayman adawaahiri oo weli nool gaaladana la jihaadaya ciraaq oo maraykanka lagu naafeeyey uu hadda bilaabay sidii uu uga huleeli lahaa tigreega oo soomaaliya ku hoobtay sandullana kaga baxay dowladdii riddada oo loogu talagalay inay tigreega beddasho oo burbur qarka u saaran arrimahaas oo dhan waxay tilmaan u yihiin in xilligii gaalada reer yurub majaraha dunida u hayeen uu gebagaba yahay waa cusub oo dowladnimo islaam ah oo toosanina uu dilaacay waana tii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inugu bishaareeyey khilaafatun calaa minhaaji nubuwa arrimahaas oo laysku daray ayaa ka keenay madaxweynaha maraykanka kana yeedhsiiyey inuu ku hadaaqo halku-dhegyo islaami ah isagoo doonaya mar labaad inuu khaldo ummadda islaamka dhegihii furaysnaa baaruud ma lagu furay isticmaalku fiixiyo fin caloosha kaga yaal maysidhi ka faraxalo nabarkiima sii fiday sida furuqtin iyo cidhib ma ku faafay xididada ma fadhiistay dhuuntiiyo meelaan farsamo gelin maanta waxaa muuqata dunida daafaheeda oo dhan inuu ka aloosan yahay jihaad islaami ah oo hadafkiisu uu yahay alla subxaana watacaala keligii in arlada guudkeeda lagu caabudo waxaa isqabsaday halganka ka socda jejniya ilaa aljeria dhanka kalena turkistan ilaa yeman haddii aynu haddaba u nimaadno dowladda riddada ee maanta ligliganaysa waxay ahayd mu'aamarad gaaladu ay isugu yeedheen dhammaan awoodooda oo dhan mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waxaa laga soo shaqaynayay muddo sannada ah ilaahayse subxaana watacaala fadligii muddo yar ayay ku fashilantay ummadda islaamkana alle subxaana watacaala uu ku tusay inay yihiin dabadhirif tigreegu meesha kaga tegay waxaa kaloo muuqatay araxandaradooda taasoo ay astaan u tahay madaafiicda sida joogtada ee habqanka madaxtooyada looga soo gemayo ummadda muslimka ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa ka faydmay dhammaan wixii ay ku gabanayeen ee ama diin ahaa ama dadnimo kale ahaa dowladda riddadu waa dowlad baadila oo xaqdarro ku dhisan allana subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa rabbow magac dowladeed intaan dugsanayn yiqiin rabbow dumi waa hungee dastuurada baadilka intaan xaqa daafacayn ka yeel dambas waab dhex yaal dowladda riddada xaaladda hadda ay ku jirto keliya waxaa u furan laba waddo si ay isu badbaadiso wadada hore waxa weeyaan inay ku baaqaan waxay ugu yeedhaan wada hadallo iyagoo adeegsanaya wadaad xume iyo oday dhaqameed arrintaa waxaan u sheegaynaa mujaahidiinta inaanay ku kadsoomin waana inay ogaadaan inay tahay dariiqii riddada u horseeday kooxda maanta ay la jihaadayaan waxaanad ogaataan qof murtada iyo koox ridowday heshiis inaan lala geli karin magangelyana la siin karin imaam ibnu teymiya ayaa arrintaas aada ugaga hadlay fataawihiisa mujaladka sideed iyo labaatanaad alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wain nakathuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufr inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun aayadda alle subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa haddii dadkaas ay ballantii alle ka baxaan diintana ay duraan alle subxaana wa tacaala wuxuuna farayaa inaynu la jihaadno a'imat lkufr iyo gaalnimada kuwa hogaanka ee madaxda u ah xudayfa ibn lyamaan saxaabigaas ayaa radi allahu canhu waxaa laga wariyay inuu odhan jiray lam yaati ahluha bacd aayaddan dadka alle subxaana wa tacaala ku sheegayaa dad weli yimi maaha ee waa dad dibka iman doona dariiqa labaad ee u furan dowladda riddada waa inay sameeyaan isa soo dhiibid qorshaysan iyagoo gabood ka dhiganaya inay khaladkoodii garowsadeen ujeedaduna waxa weeyaan inay isfeeraariyaan oo qalan dhufayska amisom ay kusoo jirto qolana dhanka mujaahidiinta soo marto si ay dhabarka uga toogtaan mujaahidiinta arrintan waxaan ka leenahay ugu horeyn wixii ciidana ee safka cadowga ku jira waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan hubkana ay mujaahidiinta ku wareejiyaan danahoodana raacdaan lagamana ogolaan doono inay hub haystaan ama ciidan sii ahaadaan waxay haystaan fursad yar oo shan beri ah inay kaga baxaan safka cadowga dhanka kale madaxda sarsare ee dowladda riddada waxaa la saari doonaa maxkamad islaami ah waxaana lagu qaadi doonaa dembiyada ay ummadda ka galeen iyo allah subxaana wa tacaala sida xasuuqa ummadda ay u geysteen keenidda iyo ololaynta keenid ciidamo shisheeye khiyaamada ummadeed ay ku kaceen allana subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyay kitaabkiisa casiiska ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufra lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila alle wuxuu leeyahy kuwa intay iimaan la yimaadeen haddana gaaloobay oo mar labaad haddana iimaan la yimid oo mar kale gaaloobay gaalnimadiina kusii tegay kuwaas alle subxaana wa tacaala dembigooda ma dhaafi doono waxaa maanta loogu yeedho beesha caalamka ee maraykanka horseedka ka yahaya etoobiya iyo dowlad kasta oo ku baaqaysa ama u ololeynaysa inay gurmad u fidiyaan dowladda riddada ama cunuqabatayn saaraan wilaayaadka islaamiga waxaanu u sheegaynaa inaanay horeba waxba ula hadhin cadaawadda gaalada iyo islaamkana alle subxaana wa tacaala ayaa inoo sheegay oo ina baray walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum alle subxaana wa tacaala wuxuu noo qeexay gaaladu marnaba inaanay raalli naga noqonaynin ilaa diintooda aanu raacno marka waxaanu leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil haddaad faantom keentaan bada soo faruurtaan beegan foosa soo tubo ciidan feelsan soo guro awal baanan fiicnaan iyo qabin fayoobaan insha allah mujaahidiintuna cadowga marnaba meeshooda uma joogi doonaan ee waxay ku dadaali doonaan in iskuday kasta oo cadowga uu soo wado ay ka hortagaan oo halkiisa ku fashiliyaan ugu dambeyn ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u diyaar noqdaan ku dhaqanka shareecada alleh iyo dhismaha dowlad islaami ah dowladda islaamkaan rabnaa waa dowlad dhismaheeda ummadda laga rabo dheefteedana iyadu ay leedahay waa dowlad ku dhisan cadaalad iyo walaaltinimada islaamka waa dowlad aan gaalo dheef ka sugaynin waa dowlad khayraadka uu ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeeda ku galladaystay ka faa-iidaysanaysa waa dowlad ku qotonta kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah waa dowladdaad muddo dheer ka dhur sugayseen dhibka badanna usoo marteen dhammaacdiiyo dabka aquudateen ma aha dhalanteed dhayal ma aha maalmaha intaad guula dhigateen sabirkiina dheer iyo xaqaatiina soo dhicin alla subxaana wa tacaala kitaabkiisa casiiskaa wuxuu ku leeyahay wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum aima wanajcalahum alwaarihiin ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله سبحانه وتعالى وحو كورمي مركي فرعون يا هامان reer bani israa'iil ay adoonsadeen gumaysteen alle subxaana wa tacaala inuu damca inuu deeqdiisa siiyo kuwii la taag daraystay arladana iyaga hoggaan uga dhigo uu dhaxal siiyo fircawn iyo haamaanna wixii ay ka digtoonaayeen oo ah inay reer bani israiil hoostooda ka baxaan ay dowlad yeeshaan oo ay gacanta sare iyagu helaan ay muuqato maanta fircawnka dunidu waa maraykan haamaankeeduna waa tigree dowladda ridaduna ciidan ayay u tahay ummadda waxaa la gudboon inta yaree hadhay inay si weyn uga qeyb qaadato naf iyo maalba alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa lakum anlaa tunfiquu fii sabiili illah walilaahi miiraasu samaawaati waalard laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu daraja min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakulla wacda allahu alxusna wallahu bima tacmaluuna khabiir alle wuxuu tirtirsiya u dhiirigelinaya dadka muminiinta uu leeyahay maxaa idiin sugnaaday een alle dartii aydaan ugu dagaalamayn oo aydaan nafta iyo maalkaba ugu huraynin masina buu alle subxaana wa tacaala leeyahay kuwa iyagu guusha horteed dagaalamay ee naftooda iyo maalkoodaba huray kuwaasuu ilaahay subxaana wa tacaala fadli iyo wanaag badan u ballanqaaday ayuu tilmaamayaa alla subxaana wa tacaala wuxuu farayaa dadka muminiinta inay u mahad celiyaan markaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaaha inay isu dhuldhigaan mahadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan alla subxaana wa tacala wuxuu leeyay wadkuruu id antum qaliil mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas fa aawaakum waayadakum binasri warasaqakum min alayibaat lacalakum tashkuruun alla subxaana wa tacaala wuxiina faraya inaynu xusuusanno u mahad celinno aynu dacfigii iyo hasiimadii iyo dulliga aan ku jirnay dib u milicsanno marka aynu guul iyo nasri inoo soo muuqdo ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa xaqa inuu nagu sugo subxaanaka allahuma bixamdi nashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka wanatuubu ilayk